الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay tafsiru suuraةi زkruf casharkeenna caaw wuxuu ka bilaabmaya aayadda lixdan iyo lixaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi hal yanduruuna ila الsaacaةa an taأtiyahm bغtة hal yanduruuna maa yantadiruuna ma sugayaan ila الsaacata saacadda unbay suganayaan oy sugayaan an taأtiyahum inay u timaado ayay sugayaan uun bagtatan xaal ay tahay iyadoo ay kadinayso wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn oo aan dareemaynin al-akhilaa'u saaxiibada iyo wadaayaalku yowma-idin maalinkaa bacduhum qaarkood caduwun cadow weeyaan libacdin qaarka kale ila almuttaqiina kuwa alla ka cabsaday oo ka dhowrsaday ma ahani waxaan soo waxaan kusoo dhex jirnay nabiyullaahi muusa qisadiisii ayaan kasoo baxnay iyo qisatu ciisa calayhi salaatu wassalaam sidii uu marka towxiidka uu ugu yeeray qoomkiisii reer bani israa'iil inuu u caddeeyey axkaamta towreed ku sugan oo iyagu markaa ay iskhilaafeen dad markaa raacay nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo kuwo ka hor yimid inay iyaga markaa shanigiisaba isku khilaafeen yaa noo soo dambeysay quraysh baa marka loo soo jeestay hadda marka allah wuxuu leeyahay hal yanduruuna ay maa yantadiruuna ma sugayaan kuwan quraysh ila saacata saacadda unbay sugayaan wax kale ma suganayaan yacnii inay saacaddii u timaado saacadduna waa imaanaysaa dadkani marka iimaankii iyo khayrkii iyo wanaaggii nebigu uu farayay sal ll ly salam way ka jeesteen waxa ay sugaanba marka waa inay saacadda soo kadiso hal yanduruuna maa yantadiruuna ma suganayaan ilaa saacata saacadda unbay u koranayaan ay suganayaan an ta'tiyahum waa laga bedelaa marka waa bedel an ta'tiyahum inay u timaado unbay sugayaan wax kale sugan maayaan baqtatan iyadoo kadinayso xaal ay tahay tu kadinayso walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn oo aan dareemaynin markaasi al akhilaa'u wadaayaalka iyo saaxiibayaalka kuwa ku saaxiibay macaasida yowma-idin maalintaasi oy saacaddu imaanayso bacduhum qaarkood caduwun cadow waayo libacdin qaarka kaleu cadow u yahay ila almuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsaday oo ka cabsaday ma ahani muttaqiintaasna marka waa kuwa ilaahay dartii isu jeclaaday oo daacada rabbi isugu yimid oo sidaa marka ku saaxiibay intaa unbaa marka saaxiibtinimadooda maalintaasi ay wax taraysaa oo ay jiraysaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka waxa uu qof kale kula saaxiibayo inuu aad iskaga ogaado haddii uu rabbi dartii ula yacni ilaahay dartiis ula saaxiibo daacada rabbi ay isku bartaan ku kulmaan ku kala tagaan oo ay sidaa adduunyada uga kala baxaan dadkaasi dadka harka ilaahay ee maalinta qiyaamaha harsanaya waa carshiga alla hooskiisa sabcatun yudiluhum allahu yowma laa dilla ilaa dilluhu waxaa ku jirtay warajulaani taxaabaa fi llahi ijtamaca calayhi watafaraqaa dad marka sidaa ilaahay dartii isu jeclaaday oo ku kulmay yacnii ilaahay daacadiisa ku kala tegay oo adduunyadii saa ku kala dhintay oo iyagoo sidaa isu jecelo daacada rabbi iskugu jecel toddobadaasay ka mid yihiin maxabada allana waa laga kasbadaa arrinkaasoo xadiidkii muslim ku sugnaa wuxuu ahaa nin ayaa nin walaalkiis ah qaryo kale booqasho ugu tegay intuu sii socday ayaa ilaahay malag calaa suurati rajul ayuu wuxuu dhigay ayaa waddada loo dhigay malaggiibaa marka ninkii wuxuu ku yidhi xaggeed u socotaa markaasuu yidhi qaryadan maxaad ugu socotaa wax markaabu wuxuu yidhi an azuura akhan lii walaal ii sugnaaday ayaan booqanayaa saa inaan ziyaartaan ku tegay ayaan ugu socdaa markaasuu wuxuu yidhi wahal laka min nicmatin tarubuhaa calayhi nicmo aad ku ilaalinayso miyaa jirto abaal uu kuu galay oo aad u gud is leedahay oo aada ugu socoto miyaa jira maya buu yidhi hayra anii axbabtuhu fillaahi ilaahay dartiis un baan u jeclaaday wax kale adduunye ah kama rabo markaabuu marka wuxuu yidhi malag alla xaggiisa laga soo diraan aniga ahay waxaanan kuu sheegayaa in ilaahay an allaha axabaka kamaa axbabtahu ilaahay inuu ku jeclaaday adiga jacaylka aada ninkan jeclaatay dartiis ayuu ilaahay kugu jeclaaday ayb marka saaxiibka xunna ee cadow buu noqonayaa sida aayadda ay tilmaamtay mufasiriintuna waxay leeyihiin sababta uu cadowga ku noqonayo waxay tahay saaxiib walbaa ee xun saaxiibka kale xumaan ayuu faray markaabuu wuxuu isleeyahay arrimaa maanta aada marka kii xumaanta ku ku faray waaye ayuu la faruuriye qaniinsanayaa ka kalena sidoo kale wa wayowma yacadu daalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila waa shallaayayaa marka sidaas ayuu ku shallaynayaa ayb marka walaaltinimada iyo saaxiibtinimada midda ilaahay dartii unbaa kasoo harayso midda kale adduunyaday la go-aysaa al akhilaau saaxiibada yowma-idin maalinkaasi bacduhum qaarkood caduwun cadow weeyaan libacdin qaarka kale uu cadow u yahay ila almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado maahane yaa cibaadii addoommahaygow sidaa ayaa la dhahayaa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa yaa cibaadii addoommahaygow laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ahaanin alyowma maanta walaa antum ma tihiin idinku taxsanuuna inaad tiiraanyoonaysaan ood murgaysaan wixii aad kasoo tagteen iyo waxayani inaad ka tiira aad ka murgaysaan sidaa ma tihiin aladiina hum addoommadaa la tilmaamaya sidaa loogu bishaaraynayo aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyey biaayaatinaa aayaadkeenna rumeeyey wa kaanuu ahaadeen muslimiina kuwa hogaansan ahaadeen kuwaas weeyaan kuwa la tilmaamayo yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa udkhuluu gala aljannata jannadii gala antum idinka iyo wa aswaajukum xaasaskiinna tuxbaruuna xaal la idiin nicmaynayo idinkoo la idiin nicmaynayo oo markaa yacnii la idin farax gelinayo sidaas marka yacnii jannadii ku gala yudaafu waa la wareegayaa calayhim iyaga korkooda waxaa lala dul wareegayaa bisixaafin xeerooyin xeerooyinka oo min dahabin dahab ka ahaadeen iyo wa akwaabin koobab wa fiihaa jannadii dhexdeeda waxaa ahaaday maa shay baa ahaaday tashtahiihil anfusu nafafiyaalo ay jeclaysanayaan wataladu ay ku macaansanayso al acyunu indhuhuna ay ku macaansanayaan wa antum idinku khaaliduuna kuwii waaraya ayaa tihiin fiihaa jannooyinkaa ku waarayo wa tilka taadaas aljannatu jannadii weeyaan allatii jannadii oo uurihtumuuhaa la idin dhaxal siiyey idinka oo dhaxal la idiin siiyeyba bimaa kuntum bisababi maa kii sababtii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen kaa dartiis ama bikownikum ahaanshadiinna tacmaluuna inaad camal falayseen al acmaal asaalixa acmaasha suusuuban lakum waxaad leedihiin fiihaa jannaad jannadaa dhexdeeda faakihatun wax lagu faakihaysto cunto markaa yacni lagu faakihaysto taas oo kahiiratun aada u fara badan ta'kuluuna waad cunaysaan minhaa xaggeedaad ka cunaysaan markaa dadkii ahlu yacni ilaahay agtiisa fadliga ka lahaa ayuu rabbi tilmaamayaa laba shay laba siba waa loo tilmaamayaa tilmaantoodana waa la sheegayaa ay ku mutaysteen inay noqdaan sucadaa waxa lagu abaalmarinayana waa la tilmaamayaa laba dersi baa marka meeshaas ku jirto dersiga koowaad waxa uu yahay man hum sucadaa dadka liibaanay ee ilaahay subxaanahu watacaala u bishaaraynaya ee jannada ma-aalkooda uu noqonayo waa dad noocee ah waxa ay helayaan oo lagu abaal marinayana waa noocee oo maxay yihiin laba cashar baa marka ku jirto marka allah wuxuu leeyahay yaa cibaadii addoommahaygow marka yaa cibaadii ayuu asal ku ahaa marka ya-dana waa la gooyey qiraa'o sidaas waa yaa cibaadi shucba can caasimna wuxuu aqriyay yaa cibaadiya waana sida marka badanba yani ya-dii wou sugay marka ayb marka yaa cibaadi idaafada marka uu rabbi adoon addoommadiisa uu isu idaafeeyey waa idaafatu tashriif meeshan oo waayo marka dad qiimo badan inay yihiin oo addoomo alle marka alla uu isu tiiriyey macnaheedu halkan marka idaafadu waa tashriif iyo fadli marka iyaga la muujinayo ay leeyihiin yaa cibaadi addoommahaygow laa khawfun cabsiyo calaykum korkiina ma ahaanin alyawma maanta yani maanta waxaad ka baqdaan dushiina ma ahaanin walaa antum ma tihiin idinku taxsanuuna inaad murgaysaan oo tiiraanyoonaysaan dadka marka lasoo saarayo ayaa argagax ayaa qabanayo argagaxa marka uu qabto meel aynan aqoonin dhulkii ay yaqaaneen dhulaan meelaan ahayn oo ay taagan yihiin rabbi oo marka xisaabtiisii taallo mashaqo iyo dhib fara badan oo meeshaas ka jira markay arkaan way la argagaxayeen xaaladaas marka argagaxa uu jiro ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kuwaani marka uu sidaan ayaa la dhahayaa marka aladiina aamanuu aladiinadan laba wej oo icraaba ku bannaan waxaa iska fudud in mubtado lasoo qadaro oo la yihaha hum iyagu aladiina aamanuu waay addoommadaa la sheegayo waa kuwaas hum ladiina aamanuu in la dhaho waxaa kaloo bannaan in laga sifeeyo cibaadida yaa cibaadida in laga sifeeyo addoommahayga oo aladiina kuwii ahaayow saas oo kale marka ay iska noqoto aladiina hum iyagu addoomaha ilaahay uu u bishaaraynayo aladiina kuwii waaye aamanuu rumeeyey biaayaatinaa aayaadkeenna rumeeyey wa kaanuu ahaadeen muslimiina muslimiin ahaadeen marka aladiina aamanuu biaayaatinaa marka la leeyahay ee iimaanku marka waxaa weeyaan waxna waa akhbaar akhbaartii allah ee rasuul xaggiisa uga timid way rumaysteen waxna iimaanku qeyb kalena waxa ay tahay awaamir laysku diray waxaa samay waxaas ka dheeraada awaamirtiina iimaanka ay ku rumeeyeen waxa uu yahay inqiyaad waa u hogaansameen marka akhbaartaadiina alloo waa rumaynay amarkaagiina waa u hogaansannahay waay wayna sameeyeen marka nacam oo way la yimaadeen ayb marka aladiina aamanuu biaayaatina marka la leeyahay waa ka ballaaran tahay wax ay qalbiga keliya ku qabteen ma aha qalbigiina waa ku qabteen jawaarixdiina waa ka camal faleen waayo iimaanka marka laysku ammaanayo madxi ou wato waa aliimaanu lmutlaq waa iimaanka markaa yacni kaamilka ah ee xaqiiqiga ah ee rabbi subxaanahu watacaala dadka ku waajib yeelay kaasina labadii dhinacba waa kala imaadeen wixii akhbaarana way rumeeyeen wixii axkaam ahna waa fuliyeen ayb hum iyagu aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyey biaayaatina aayaadkeenna wa kaanuu ahaadeen muslimiina kuwo hogaansan oo ilaahay u hogaansan oo isu dhiibay muslimiin marka islaamku xaqiiqadiisu waxay tahay alistislaamu lilahi tacaala bilcibaadati lahu waxdahu laa shariika lahu ilaahay in laysu dhiibo oo layskugu dhiibo keligiis in la caabudo xaqiiqatulislaam waa kaa shirkigaa kasoo horjeedo waa inaan ilaahay cibaadadiisa la yskugu dhiibin oo ama cid kale wax loogu daro ama cid kaleba la caabudo ayb aayaddan marka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin waxaa laga fahmaa iimaanka iyo islaamku farqi inuu udhaxeeyo waana mabxath marka culimadu ay ka hadlaan islaam iyo iimaan farqi miyaa udhaxeeyo waxayna u badan yihiin in farqi udhaxeeyo oo waxaa la yidhahda alislaamu acamu islaamka caamsan waliimaanu akhasu iimaanku marka waa martabo sii khaasan walidaalika qof kastoo mu'mina waa muslim laakiin qof kastoo muslima mu'min ma ma ahan mu'minka aan sheegaynana waa mu'minkii madxiga iyo ammaanta watay waxaa dhici karta qofka inuunan iimaankii wax waaweyn oo ka mida waajibaad waaweyn inuunan la imaanin oo aan islaamnimadana laga bixinin ayb udkhulu ljannata yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa udkhuluu gala aljannata jannadii gala antum idinka iyo wa aswaajukum xaasaskiina tuxbaruuna xaal la idiin nicmaynayo idinka oo la idiin nicmaynayo oo la idin farxad gelinayo jannadii gala ay tusaruuna wa tunacamuuna yuaafu alayhim yutaafu waxaa lala wareegayaa calayhim dushooda waxaa lagula dul wareegayaa bisixaafin xeerooyin min dahabin bisixaafin waa jamcu saxfatin alsaxfatu waa xeerada wax lagu cuno marka yutaafu waa la dawaafayaa calayhim iyaga korkooda ayaa lagu dul wareegayaa bisixaafin ayaa lagula dul wareegayaa xeerooyin xeerooyinka oo min dahabin ka samaysan ee cuntana waa ku jirtaa marka iyo wa akwaabin koobab koob haddii la sheegayna wax lacabayaa ku jira dabcan intaabaa looga kaaftoomay wa fiihaa jannadii dhexdeeda waxaa ah maabaa ah shay tashtahiihi l anfusu nafafyaalku ay jeclaysanayaan xarafkan marka laba qira'a marka yaa ku jirto oo in la yidhaha wa fiiha maa tashtahi l anfusu waa sida abu camarna akhriyey waay wa fiiha maa tashtahiihi l anfusu ayb labada macnana maa tashtahiihi haddii la yihaahdana damaagiiba u laabana damiirka haddii kalena maa tashtahi lanfusu naf waxay jeclaysato wataladu ay ku yani ay macaansato alacyunu indhuhu ay macaansadaan ayaa jannada dhexdeeda ah ayb falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahum min qurati acyun labadii nooc ee marka waxaa la sheegay qalbigiina farxad inuu dareemo naftu inay waxay jeceshahay hesho indhuhuna ay ku macaansadaan waxa ay arkayaan intaba jannadii marka waa laga sifeeyo tuxbaruuna maa tashtahiihi lanfusu iyo wataladu lacyunu nicam oo dhan marka waa layskugu daray wa antum idinku waxaa ka dhiman markaa nicmadii qofka haddii adduunyada hadda qofka uu ku nicmaysan yahay ma joogto ma u noqonaysaa waa maya waa ka dhimanayaa isagoon ka dhimanin xataa inuu waayaa laga yaabaa qofkii waxaa laga yaabaa isagoo xoolo badan faqiir inuu soo baxo isagoo ilmo badan lahaa eber inay ka noqdaan kulligood yaa dhici karta adduunyada nicmadeeda nicmo oo iska waxaa weeyaan kumeelgaar iska ah waay haddii la doonana waxaa dhici karta adoon ka tegin adduunyadii inaad weyso laakiin midda aakhira sidaa ma ahano wa antum idinku khaaliduuna kuwii waaraya ayaa tihiin fiihaa jannada dhexdeeda ku waaraya iyadana waa niyad dhis kala wa sidaan aada haysataan ma ka dhammaanaysaan wa tilka taadaasi aljannatu jannadii waay allatii jannadii uuristumuuhaa la idin dhaxal siiyey bimaa kuntum bikownikum ahaanshadiinaa la idinku dhaxal siiyey darteed tacmaluuna inaad shaqaynaysaan oo acmaal wanaagsan aad la imaanaysaan ba-daan marka halkan ku jirto waa sababiye waay bisababi kownikum ee ba-daani baa-ulmucaawada ma aha ayb oo ba-da ayaa macaani ku timaado sababiye weeyaan marka midaani macnuhuna waxay tahay camalka wanaagsani sabab jannada lagu gala waay waa sabab ee ma ahan camalka wanaagsani jannada bedel uma aha waayo jannada waxa lagu haystaa aaday u fara badan yihiin camalka aan samaynaynana wax yar waay camalkeenii marka jannadii ma lagu iibsan karo mucaawadada marka sidaasay ujeedaan walidaalika culimada waxay leeyihiin xadiidka nebiga uu yihi waclamuu ana axadan minkum ana axadan minkum lan yanjuwa bicamalihi nebigu wuxuu yihi war ogaada midkiin camalkiisa kuma badbaadayo markaasay dhaheen walaa anta yaa rasuul allah rasuul allow adigana walaa ana rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi anigana kuma badbaadayo ilaa an yataqamadani allahu tacaala biraxmatihi naxariistiisa inuu dhexgeliyo ma ahana ilaahay marka fadli ilaahay baa jannada lagu galaa ee camalku bedel jannada uma noqdo laakiin sabab waayahay camalka oo haddaan camalba lala imaanin ee qofkii uu markaa yacni gaalnimo uu ku dhinto jannadii ma mutaysanayo marka ba-daani waa baa-u sababiyatin laa baa mucaawada laa baa-u mucaawadatin ma aha ayb mucaawadada iyo sababiyadana farqiga u dhaxeeya mucaawadadu waa bedel oo maalan waxaad leedahay ishtaraytu kadaa waxaasaan gatay bikadaa yani shaygan baan soo gatay waxaan ku gatay bikadaa lacag intaas la eg marka lacagtaadii iyo shaygii baa isku qiimo joogo jannadii sidaas ma aha camalkaagii maku iibsan kartid jannadii baa-ulmucaawada sidaasaa loo jeedaa marka mar walba sababtan lafteeda de qofka in la waafajiyo camalka waa fadli ilaahay waay marka jannada la galo fadli allah lagu galaa camalkii in lagu waafajiyana waa fadli allah kale ilaahay marka fadligiisa qofka uun mar walba inuu weydiisto waaye uunan marna camalkiisa iyo keliya aanu ku tashanin lakum waxaad leedihiin fiihaa jannada dhexdeeda faakihatun baad ayaa idinkugu sugnaatay wax lagu faakihaysto faakihada waa waxyaabahan marka annaka aan qudaarta dhahno laakiin qudaartu waxa cagaaran ee la kariyaa la yidhaahdaa khudrawaad faakihaduna waa waxa aan la karinine sideeda layskaga cuno oo lagu faakihaysto marka jannadii fawaakih baad kuli ayaa idinkugu sugan wa faakihada oo kahiiratun fara badan ta'kuluuna waad cunaysaan minhaa faakihadii xaggeedaad ka cunaysaan ina almujrimiina marka faakihadada waxaa loogu sheegayaa ee ninkii faakiha helay cunto waa haystaa cunto wou haystaa ayb ee horena waxaa loo soo yiri wafiiha maa tashtahiihi lanfusu wataladu lacyun ina almujrimiina fii cadaabi jahannama khaaliduun markii allah uu ka hadlay xaalu sucadaa waxaa laga hadlay xaalu lashqiyaa ilahan ka magan galnay marka allah wuxuu leeyahay ina almujrimiina kuwa dembaabay ee mujrimiinta ah fii cadaabi jahannama jahanama cadaabkeeda dhexdiisa ayay khaaliduuna kuwii ku waaraya ay yihiin laa yufattaru laga khafiifin maayo laga goyn maayo canhum iyaga xaggooda wahum iyagu mublisuuna kuwa quustay waaye fiihi isaga dhexdiisa kuwii ku quustay kuwa ku quusanayo wahum iyagu mublisuuna kuwa quusanayo weeyaan fiihi fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa wamaa dalamnaahum ma anan dulminin innaga walaakin lagu noqoyo kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu waxay ahaayeen iyaga un addaalimiina kuwa dulmiga falay dadkan marka mujrimiinta naarta mar haddii waaritaan la sheegay aayaddu ay tilmaantay waa kuwii gaalada dabcan iyagaa naarta ku waaraayo ina almujrimiina gaaladii kuwii dembaabay khaaliduuna kuwii waaraya waaye fii cadaabi jahannama jahanama cadaabkeeda dhexdiisa ku waarayo laa yufattaru laga khafiifin maayo ay laa yufattaru ay laa yukhafafu canhum ayb walaa yunqasu laga nuqsaamin maayo marnaba cadaabkii mana ka go-ayo mana ka nuqsaamayo ayb min qowlihim waxaa laga keenay fatarat minhu lxumaa qandhadii ayaa ka degtay waa ka nuqsaantay qofka markay qandho hayso ay ka jebiso ayaa waxaa la yidhaahdaa fatarat minhu lxumaa qandhadii baa ka jabtay marka laa marka laa yufattaru canhu canhum macnaheedu wuxuu noqonayaa laga jebin maayo cadaabka oo karkiisii sidaa unba u haynayaa ka go-i maayo laa yufattaru laga khafiifin maayo canhum iyaga xaggooda cadaabkii laga khafiifin maayo wahum iyaguna mublisuuna kuwa quusanayo way fiihi cadaabka dhexdiisa ku quusanayo wamaa dalamnaahum sidaa marka maxaa loo yeelayna wamaa dalamnaahum ma anan dulminin innaga walaakin lagu noqoyo kaanuu waxay ahaadeen addaalimiina ayay ahaayeen kuwa ulmi hum iyaga unba addaalimiina kuwa dulmiga falay ahaa marka humtaani waa damiiru fasli saa darteed addaalimiina waa kaanadii khabarkeeda laakiin macnaha damiirulfasligan oo kale uu u joogo wuxuu faa-iideynayaa xasri marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay walaakin kaanuu hum daalimiin iyaga unbaa daalimiin ahay waay cid kaleba daalimiin xaqiiqaa maba ahayn iyaga unbaa daalimiin ahaa ayb wamaa dalamnaahum ma anan dulminin walaakin lagu noqoyo kaanuu waxay ahaayeen hum iyaga unbaa addaalimiina kuwa dulmiga falay ahaa wanaadow yaa maaliku wanaadow way dhawaaqeen yaa maaliku maaligow waa khaasinu naar malagii naarta ka shaqaynayay liyaqdi ha xukumo oo ha yacnii hanaga takhalluso calaynaa annaga korkeena rabbuka rabbigaa hanaga takhalluso oo sidaa macnaha rabbi noo weydii inuu naga takhalluso oon dhimanno qaala wuxuu yidhi maalik inakum idinku wuxuu dhahayaa inakum idinku maakisuuna kuwa nagaanayaa tihiin halkan uun iska joogayo laamkan liyaqdi ku jira waa laamu alab marka kale oo dad caadi ah ay tahayna ama qof sarreeyo uu kasoo fulana laamul amriyaa la yidhaahdaa marka kale oo qof hoose uu ka fulayana laamu alab ayaa la yidhaha ama laamu ducaa markay tahay yacni ayb marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay liyaqdi calaynaa rabbuka hal mar u nafta hanaga qaado waa hanaga takhalluso oo suurat lqasas waxaan kusoo marnay fawakazahu muusaa faqadaa calayhi waaba dilay waay waana ka takhallusay marka rabbi hanaga takhalluso rabbigaa noo wac noogu noo yacni noo tuug sidaa noo weydii wanaadoo way dhawaaqeen yaa maaliku maaligow marka aathaartu waxay warisay bacdi alxaadiidna ay kusoo aroortay ina ahla annaari yadcuuna maalikan ahlu naar maalig ayay wacayaan falaa yujiibuhu ma ajiibayo arbaciina caaman afartan sano huma yaruddu calayhim dabadeed waa u jawaabayaa inakum maakisuun afartan waa marka qaala waxa uu yidhi haanat wallahi dacwatuhum calaa maalikin yeeritaankooda iyo calaacalkooda waa la liitay maalik yani maalik qaasinu nnaar qofku marka uu kuu calaacalo haddaad danaynayso horaad uga jawaabtaa haddii laakiin aadan danaynaynin dhegtaad ka furaysanaysaa marka iyaga aad iyo aad bay ula liiteen maalik saa darteed buu marka afartan sano oo uga aamusnaanaya ayb wa calaa rabbi maalikin naftooda marka way liidatayoo ilaahay xaggiisa ama agtiisana aad bay u liiteen kuwaasi in calaacalkoodaba la aqbalo haddana rabbi bay marka u qeyshanayaan markaabay waxay leeyihiin rabbanaa galabat calayna shiqwatunaa wa kunaa qowman daaliin suurat lmu'minuun rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainaa daalimuun waa ka aamusayaa rabbiyo waa ka ah yacnii ma ma la hadlaayo la hadli maayo intii adduunyada ay jirtay oo kale ayaan ayuunan la hadlaynin laba jeer kadib buu marka u jawaabayaa ikhsa-uu fiiha walaa tukallimuun ku fogaada naartaasi hana ila hadlinina sidaa ayuu dhahayaa marka kelmad uga quus badan kelmadaasi ma jirayso marka dabaraani baa wariyey waa haythamina waxa uu yihi nuuruddiin alhaythami rijaaluhu rijaalu saxiix ibnu cabaas isaga kun sano ayuu sheegayaa wanaadow way dhawaaqeen mujrimiintii yaa maaliku maaligow saxaabada qaar baa marka waxay aqriyeen yaa maali yaa maali marka la yidhaha waa muraham tarkhiim baabka munaadaha naxwada waxa lagu yiraahdo yaa maali marka la yidhaahdana waa luqatu man yantadir yaa maalu-na waa la aqriyayo luqatu man laa yantadir ayb wanaadow way dhawaaqeen yaa maaliku maaligow liyaqdi ha xukumo oo yacni ha hanaga takhalluso rabbuka rabbigaa calaynaa annaga korkeenna hanaga takhalluso nafta uun hanaga qaado sidaa ayay ugu calaacalayaan maalik oo khaasinu naar ah qaala wuxuu yidhi maalik inakum idinku maakisuuna kuwii nagaanayaa tihiin halkaan joogayo laqad ji'naakum lawallaahi alla wuxuu leeyahy qad xaqiiqeehe ji-naakum waxaanu idinla nimid bilxaqi baanu idinla nimid walaakina akharakum badankiinse kaarihuuna kuwii nacaya ayaad ahaydeen lilxaqi xaqa badankiinse xaqa waa dhibsanayseeno waa nacayseen adduunyada maanta waxa ku nool inta xaqa rabto iyo inta neceb inta necebaa badan waayo gaaladii muslimiinta gaaladii baa badan ee muslimiintii laftooda wax fara badan oo iyaga laftooda xaqii markaa yacnii ahwaa'dooda inuu waafaqo iska jecel ayaa ayaa jiraan waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan intiina badan xaqaad nacayseen yaa alla subxaanahu watacaala uu leeyahay laqad ji'naakum lawallaahi yaji'naakum waxaanu idinla nimid bilxaqi baanu idinla nimid walaakina akharakum badankiinse kaarihuuna kuwa nacaya ayaad ahaydeen lilxaqi xaqa kuwa xaqa nacaya ayaa tihiin badankiin am abramuu amran fa inaa mubrimuun am bal eh munqadica ka dhig am bal eh abramuu a abramuu miyay adkeeyeen oy xirxireen amran arrin miyay xirxireen oo ay mareegeen fa innaa annagu mubrimuuna kuwa mareegaya oo adkaynayaan annaguna nahay arrinkaas marka ay adkeeyeen oo ay aad u sugeen oo ay dhinac walba ka adkeeyeen waa maxayna waa makrigii nebiga ay u maleegayeenoo daarunadwo ay ku qabteen quraysh oo markaa lagu heshiiyey aan dil qolo ay lahaayeen markii dambe ay ku heshiiyeen kuwa aan xabisna ay yiraahdeen kuwa magaaladaba aan ka rarno ayb waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin aayaddan marka taas yay la macno tahay ibraamkuna waxaa la yidhaahdaa shay ixkaam in shayga la sugo xarigga marka la samaynayo oo inuunan go-in la rabo xarigga aad ayaa loo mareegaa si fiicanaa loo soohaa xarig adag ayaa laga dhigaa marka shirqool ayaad adkayseen ood maleegteen shirqoolkaas marka aada maleegeyseen annagana abaalmarintiina mid ka daranaan idiin maleegnay marka keennaa marka ka darnaa waay wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun am abramuu bal eh abramuu a abramuu miyay adkeeyeen oo ay maleegeen amran arrin miyay maleegeen arrinkaasina waxa uu yahay shirqool ay nebiga iyo diinta u dhigayeen fa innaa annagu mubrimuuna kuwa adkaynayo oo innagana marka yacnii idin shirqoolayo shirqoolkiinnii yacnii muqaabilkiisii markaa idinku abaalmarinayaan nahay am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum am bal ee ayaxsabuuna miyay malaynayaan annaa annagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum sirtooda waxa ay siraysanayaan iyo wanajwaahum faqooda waxa ay ku koodayaan oy ku faqayaan balaa inaanan maqlaynin iska daaya waa maqlaynaa wa rusulunaa rususheenna yaktubuuna kuwa qora way qorayaan ladayhim agtooda xaal ay yihiin wa rusulunaa rususheennana ladayhim agtooda xaal ay yihiin yayaktubuuna ay qorayaan waa malaa-igtii baa marka rusushii rusushaani loo jeedaa sirta iyo annajwa waxay ku kala duwan yihiin qofku wuxuu qalbigiisa ku siraysto waa sir wanajwaahum najwahana waxaa weeyaan waxa ay labada qof ku faqaan oy hoos iskula showraan oy iskula sheekaystaan labadaba marka ilaahay waa maqlaya wax ka qarsoonna ma leh am yaxsabuuna bal e ayaxsabuuna miyay malaynayaan annaa annagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum sirtooda iyo wanajwaahum faqooda koodkooda balaa inaanan maqlaynin iska daayo waan maqlaynaa wa rusulunaa rususheennana ladayhim agtooda xaal ay yihiin yaktubuuna way qorayaan ama warusulunaa rususheenna yaktubuuna way qorayaan ladayhim agtooda oo marka malaa-igtii baaba marka yacnii aada ugu dhow oo markaa qoraayo wax allaale waxa ay ku faqayaan ay ku koodayaan qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin mushrikii quraysh caqiida xumadooda waxaa ka mid ahayd inay ilaahay walad u sheegaan oo ay yidhaahdaan almalaa-ikatu banaatullaahi malaa-igtu waa gabdhihii ilaahay bay dhihi jireen taabaa marka lagayaa marka rabbi uu ka waramayaa nebigiisa marka wuxuu ku yidhi qul dheh in kaana lilraxmaani allaha raxmaanka haddii uu u ahaaday waladun ilmo ama yacni walad fa ana anigu awalu lcaabidiina kuwa caabudaya kan ugu horeeyaan ahay marka qul in kaana liraxmaani waladun in waa shardiya faana awalulcaabidfaana awalu lcaabidiinna waa jawaabu shardiga shardigana hore waxaan uga hadalnay yacnii shayga yani shardigu wax mumkin ahna waa noqdaa suurtagal ah wax iska mustaxiiloon suuragal ahaynna shardi waa laga dhigi karaa oo hadda kan marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha mustaxiilka ah ee ilaahay inuu ilmo yeesho waaba mustaxiil haddana shardi waa laga dhigi karaayo macnuhu wuxuu noqonayaa qul in kaana liraxmaani waladun haddii ilaahay walad leeyahay maba lahaneen shardigu qasab maaha wax mumkin ah un inuu noqdaa qasab ma aha waxaana la yidhaahdaa maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiilun shayga haddii wax mustaxiilaba lagu xiro isaguna mustaxiilo weeyaan saa darteed marka macnaha intana shardiya in laga dhigo faana awalulcaabidiinna jawaab looga dhigo ayb taas waa tafsiir waana sida aada siyaaqa ugu dhow in kaana liraxmaani waladun waxaa kaloo la qadari karaaba istafsiirkaa anagoo ku soconayno ay fii zacmikum say idinku idinla tahay in kaana haddii uu ahaaday liraxmaani allaha raxmaanka waladun ilma hadday u sugnaadeen oy u ahaadeen siday idinku idinla tahay ood ku andacoonaysaan fa ana anigu awalulcaabidiina kan ugu horeeyo caabudayaan ahay oo u hogaansamaya ilaahay sidaa maba ahani ayb marka waa bizacmihim ayb waana markaa siyaaqana waa laga garan karaa tafsiirka labaad waxaa weeyaan fa ana awalulcaabidiinadaas ayaa waxaa laga macnaynayaa bimacna alaanifiin waa min ab min cabada min cabida yacbadu ida shtadda anafuhu fa huwa cabidun wa caabidun macnuhu marka wuxuu noqonaa haddaan saa ku wadno qul waxaa tiraa in kaana liraxmaani allaha raxmaanka hadduu u sugnaaday waladun ilmo fa ana anigu awalulcaabidiina kan ugu horeeya oo arrintaa diido oo ka santaagaya ayaan ahayba aniga min alanafati waay marka fa ana awalulcaabidiin haddiiba rabbi walad uu leeyahay anaaba ugu horeeya wax diido waayo rabbi ilma leh ma caabudayo aniga marnaba saasay ka dhigan tahay marka alcaabidiin marka waa min cabida yacbadu cabida facila waaye yacbadu ida shtadda anafuhu wasfiga marka muxuu ka imaanaa ismiga faacil laba wasni buu ku imaan karaa cabidun fa huwa cabidun waa mid yani iska yani tarafucayo kayani ka santaagayo wa caabidun labadaba waa ku imaan karaa faacil iyo facil labadaba ayb sidaana marka bacdi alquraa qiraa'aadka shaadka ah qaarkood baa waxaa ku timid faana awalu lcabidiin faana awalu lcabidiina alcabidiin haddii la yidhaha marka alaanifiina waay ayb tafsiirna sidaas waaye tafsiir saddexaad inta shardiya maba ka dhigayaba ibnu cabaas baana laga wariyaayo inta ayuu wuxuu ka dhigayaa naafiya oo macnuhu marka muxuu noqonayaa qul waxaad tiraahdaa in kaana liraxmaani maa kaana liraxmaani allaha raxmaanka umaba sugnaanin waladun wax ilmo ah uma sugnaanin fa ana awalu lcaabidiina jumlo iska hor leh way fa ana anigu awalu lcaabidiina kuwa rabbi caabudayo kan ugu horeeyaan ahay oo ilaahay baan u hoggaansamayaa xagga istislaamka saddex tafsiir waayo marka meeshaan inta in naafiye laga dhigo oo markaa ay noqoto maa kaana liraxmaani iyo tafsiirka inta in shardiyadeeda loo daayo fa ana awalulcaabidiin jawaabu shardi ay noqoto macnahana caabidiin in laga wado kuwa ilaahay caabudayaba in laga wado macnuhuna markaa uu yahay haddii ilaahay walad leeyahay saa idinka ku andacoonaysaan anaa ugu horeeya waxa caabudayaba macnuhuna marka iyaga say aaminsan yihiin waaye waladkee wax jira ma aha ayb oo marna ma faaruqaayo daacada rabbigayo macnaha saddexaadna waxa uu yahay alcaabidiina in laga macneeyo alaanifiin haddii rabbi ou ilmo leeyahay anaaba ka tegayaba waayo yacni rabbi iyo inuu ilmo lahaado wax iskeenaya maaha ilmuhu baahi waayo nacam ee ilaah baahi qabana marka ilaah ma noqon karo masaan u caabudaya marka sidaas saddexdaas macnaa marka ku jirta aayaddan ayb subxaana rabi اsamaawaati walardi rabi اlcarshi camaa yasifuun subxaana ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan subxaana rabi samaawaati samaawaat rabbigooda yaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan waalardi dhulka rabbigiisa yaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan rabi اlcarshi carshiga rabbigiisaa nuqsaan iyo ceeb ka hufan camaa kii xaggiisa ayuu ka hufan yahay yasifuuna ay ku sifaynayaan ay ku tilmaamayaan ayb mar haddiiba la sheegay marka ilmo iyo dad caqiide xun la tilmaamay tasbiixdu marka macnayeedu waxay tahay in ilaahay ceebta ee nuqsaanta ee laga hufo mar haddii ilmo la sheegay ilaahay waxa waa ka weyn yahay waana ka hufan yahay subxaana rabbi samaawaati ereygan subxaana waa masder masdernimadaasuuna laasimaa caamilkiisuna waa maxduuf mar walbo ay usabixu subxaana rabi samaawaati wax yar oo nuxaada ka midana waxay yidhaahdeen subxaana nidaa ka horeeya yaa subxaana rabbi samaawaati yay ka dhigan tahayna kuwaa yiri ayb subxaana rabbi samaawaati samaawaat rabbigooda hufnaantiisa ah yacni ay usabixu waa masdar marka yanuubu ficlahu subxaana rabbi samaawaati usabixu rabi samaawa rabba samaawaati samaawaat rabbigood ayaa nasahayaa oon ceeb ka hufayaa waalardi iyo dhulka rabbigiisaan ceeb ka hufayaa rabbi lcarshi carshiga rabbigiisa ahaa camaa kii xaggiisa yasifuuna ay ku tilmaamayaan fadarhum fadar ka tag hum iyaga iskaga tag yakhuuduu yacni ha falanqeeyeen baatilkoodaas wayalcabuu ha dheeldheeleen xataa intii yulaaquu ay la kulmayaan yowmahum maalinkooda la kulansiinayo aladii maalinka oo yucaduuna loo yaboohayo fadar ka tag hum iyaga ka tag kuwan gaalada ah yakhuuduu ay fii baatilihim khawdku waxaa weeyaan markuu qofka aad u dhexgalo oo falanqeyntiisa iyo ka hadalkiisa ay ku badato soomaaliga marka un yakhuuduu ha dabaasheenay iska ayaa la dhahaa laakiin ereygan macnihiisu dabaal ma aha macnaha dhabta ereygan uu leeyahy alkhawd waxaa weeyaan shayga in la dhex jeexo jeexitaankaasina wuxuu ku imaanayaa dabcan dhexgal aad in loo dhexgalo ayb marka dabaasho hadda qofka biyihiiba aada u dhexgalayaa meelahaas inay kaga munaasabeynayaan ayaa dhici karto fadar iskaga tag hum kuwan gaaladaa ka tag yakhuuduu ha falanqeeyeen oo ha dhex galeen baatilkoodaas wayalcabuu ha ciyaareen oo fii dunyaahum ha isaga ciyaareen adduunyada dhanba waa iska lacib ayb xataa yulaaquu wixii de dikri alle iyo aan ahayn wixii soo raaco xataa intii yulaaquu markaa lala kulansiinayo ama ay la kulmayaanba yowmahum maalinkooda aladii maalinka oo yuucaduuna loo yaboohayo wa huwa aladii fi samaai ilaahun wa fi lardi ilaahun wahuwa alxakiimu alcaliim wa huwa alle alladii allihii weeyaan huwa isaguba ilaahun ay macbuudun kula caabudo ah fi samaai samada dhexdeeda lagu caabudo wa fi lardi dhulka dhexdiisana yani lagu caabudo wa huwa isagu alleh alxakiimu allihii xikmada badnaa waayo alcaliimu oga cilmiga badnaa aayaddan iyo aayad aan suurat lancaam kusoo marnaa isku macno ahoo wahuwa allahu fi samaawaati wafi lardi yaclamu sirakum wajahrakum wayaclamu maa tagsibuun iyo aayaddan isku macno macnahana waxaa weeyaan wahuwa aladii fi samaai ilaahun huwa waa mubtadihi aladiina waa khabarkii alladiidu waxay rabtaa marka waa waa ismu mawsuul silada marka wuxuu rabaa sila iyo caa-id silada marka alladii waxay noqonaysaa ilaahuntaas khabar waayo huwa ayaa lasoo qadaraa wa huwa aladii huwa ilaahun jumladaas ayaa marka waxay dhacaysaa silatu lmawsuul noqonayso laa maxala laha min alicraab fi samaa-idanna waxay ku tacalluqaysaa ilaahunta waayo ilaahun waa wasfi ay macbuudun weeyaan macnuhuna marka waxaa weeyaan allah waa kan cirkana laga caabudo dhulkana laga caabudo oo yacbuduhu man fi samaawaati malaa'igta kore allay caabudayaan dhulka dadka joogo oo yacni mu'miniintaana rabbi bay caabudayaan ee macnaha ma ahan ilaahay koru joogaa dhulkana waa joogaa ma ahan dadka qaar saasay u fasirayaan wax jira ma ahan wax culimo a yacni muta-akhiriin iyo mutaqadimiin iyo wax noocaas wax u fasirana ma jira dad uun marka la yidhaha ilaahay kor ayuu jiraa diidan ayaa aayaddan soo qabanaya ilaahay wahuwa aladii fi samaai ilaahun wa fi lardi ilaahunna waa yiri aayadda maxaa laga wadaa ilaahay waa midka cirkana laga caabudo dhulkana laga cirkana isagaa ilaah ka ah dhulkana isagaa macbuud dhaba ka ah waayo aayadda macnaheeda yaa diidankaas yaa isku hayana ilaahay dhulkuu joogaa aayadan marna ma sheegaysa wa huwa alle alladii macbuudkii weeyaan huwa isaguba ilaahun ku la caabudo oo cibaadadiisu ay dhab tahay ah fi samaai samada dhexdeeda lagu caabudo wa huwa isagu ilaahun macbuud weeyaan kan la caabudo cibaadadiisu ay dhab ka tahay fil ardi dhulka dhexdiisa lagu caabudo waa isaga jumladan marka silada silada ah caa-idkeeduna waxa uu noqonayaa huwadaas aan soo qadarnay baa caa-id noqonayso wa huwa alle isagu alxakiimu mid falsan waaye oo falkiisu iyo yacni xigmad badan alcaliimu ogaal badan waay watabaaraka aladii lahu mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa wacindahu cilmu saacati wailayhi turjacuun watabaaraka waxaa ixsaankiisu batay watabaaraka waxaa sareeyo alladii allihii lahu uu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigeeda dhulka ciraryaalo maamulkooda waalardi dhulka mulkigiisa uu u sugnaaday iyo wamaa waxa baynahumaa dhexdooda ahaaday wa cindahu alla agtiisa cilmu saacati cilmu tacyiini waqti saacati saacadda waqtigeeda cayinitaankiisa ogaalkeeda agtiisa ahaaday wa ilayhi ilallaahi alla intii kaa turjacuuna turjacuuna la idin celinaya wa tabaaraka waxaa ixsaankiisu batay ama wa tabaaraka wa tacaala waxaa sareeyo alladii allihii lahu mulku samaawaati samaawaat mulkigooda uu u sugnaaday waalardi dhulka mulkigiisa iska leh wamaa baynahumaa iyo dhexdooda wuxuu ahaaday wa cindahu alla agtiisa cilmu saacati saacadda waqtigeeda ogaalkeeda ayaa ahaaday agtiisa cid kale og ma laha wa ilayhi ilallaahi alla intii kaa turjacuuna ayaa loo celinaayaa la idiin celinayaa walaa ymliku ladiina yadcuuna min dunihi shafaacata ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun walaa ymliku ma hananayaan aladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan oy caabudayaan min duunihi alla sokadiisa ashafaacata shafaaca ma hananayaan oo ma milkinayaan ilaa man axad ma ahane shahida ka marqaati kacay bilxaqi xaqi ku marqaati kacay waa towxiidkii walxaal hum iyaga oo yaclamuuna garanayaan haddana towxiidkii aayaddan marka dhowr waxaa ku jirta tarkiibkeeda dhowr wej wej waxaa weeyaan kan hadda aan marnay istinihii inuu mutasil ou noqdo aladiina yadcuunadana in laga istihnoonayo man shahidada dambe macnaha laga wadaana waxay tahay gaalada waxa ay kuwa ay caabudayaan alla sokadii shafaaco ma leh ilaa waxaa shafaaco leh kuwii towxiidka ka marqaati kacay og ogaana kuwaas marka yay noqonayaan malaa-igtii cuseyr nabiyullaahi ciisa nabi ciise waa la caabuday nasaaradaa caabuddo haddana waa shafeecayaa nabi ciise shafaaco waa waa la siinayaa ilaahay waa siinayaa malaa-igtu sidoo kale waa la caabuday mushrikiinta caabudi jirtay haddana way shafeecayaan waayo iyaga ilaa man shahida bilxaqi bay soo gelayaan kuwaas marka waxaa la caabudaya alla sokadii shafaaco ma leh ilaa waxaa shafaaco leh kuwii iyaga towxiidka ku marqaati kacay in la caabudana aan raalliga ka ahayn sida nabiyullaahi ciisa malaa-igtii cuseyr oo kale tafsiir sidaas waaye tafsiir labaadna waxa uu yahay in la yidhaaha walaa yamliku ladiina kuwii ma hananayaan yadcuuna ay caabudayaan min duunihi alla sokadiisa ashafaacata shafaaco ma hananayaan fii axadin ay u shafeecaan axad ilaa man ilaa fii man axad maahane ayay u shafeecayaan axadka oo shahida bilxaqi xaqi ku marqaati kacay walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og tafsiirka mujaahid baa wata marka waxaa istinuhu marka wuxuu gelayaa almashfuucu fiihim midna waa shaafic midna waa mashfuucun fiihi isagaa loo shafeeca marka macnuhu aayadda wuxuu noqonayaa dadka yacni kuwa alla sokadii ay caabudeen waxba ma shafeecayaan ciise iyo malaa-igta iyo oo axad u shafeeci maayaan ilaa waxay u shafeecayaan qofkii towxiid ku dhintay ee la yimi ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun marka malaa'igta iyo ambiyada axadkay u shafeecayaan waa kan towxiidka ku raacay waay qof kale uma shafeeci karaan macnaha labaadna sidaas waay ayib meeshaas marka labada tafsiirba istifnuhu waa iska mutasil munqadic in laga dhigaana waa iska suurtagal oo leeraa walaa yamliku ladiina kuwii ma hananayaan yadcuuna ay caabudayaan min duunihi alla sukadii a shafaacata ma hananayaan ilaa man shahida laakin man shahida bilxaqi qofkii xaqa ku marqaati kacay walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og yanaaluuna shafaacata waa gaarayaan kuwaas shafaacadii sidaas in loo dhigana waa bannaan tahay oo markaa istinuhu munqaic ayuu noqday tafsiirkii hadda labaadna aan sheegayeyna istinuhu waa mufaraq ayuu ahaa waayo mustathnaa minhugaa la gooyey walaa ymliku ladiina yadcuuna min duunihi shafaacata fi axadin ayaa ku jirta axadkaasaa mustathnaa minhu ah marka nacan istinaau mufaraq waayo marka nacan ayb tarkiibka marka aayadda adu siyaalkaasaa ku jirta aayaddan marka mas'ale muhiima laga qaadanayaayo waxay tahay min shuruudi laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu shuruudeeda ay wax ku anfacayso waxaa ka mid ah alcilmu bihaa qofku inuu og yahay waa inuu laa ilaha illa allahu markuu leeyahay waa inuu macnaheeda yaqaano macnaha uu aqoonaya maxaa laga wadaa inuu laa ilaha illa allahuda icraabi kara maa laga wadaa inuu wujuuhdeeda kala duwan fahmaya miyaa maya saa ma aha waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allahu markuu leeyahay inuu ka fahamsan yahay cibaado wax alla ka soo haray xaq uma laha allah ma aha intaas hadduu ka fahamsan yahay macnaha laga rabo waa intaas nacam ibtila marka waxay ka dhacaysaa hadduunan intaa ka fahamsanaynna laa ilaha illa allahu de shardigeedaa maqan alcilmu bihaa faclam anahu laa ilaha illa allah cilmigaa laga hormariyey ayb hadda hadduu qof maalan la yiraahdo shahaadateyn maalan inta loo qabto ashhadu an laa ilaha illa allahu yiraahdo ee qasadna uunan ulahayn macnaheedana uunan fahamsanayn yacni markaan sidaa leenahay macnaha haddaan la fahamsanayn qasad maba jiri karaba ilaa qasadku macnuhu ku xiran yahay soo maha laa ilaaha ila allahu waa luqa carabi ah waay haddii ninkaani waxbaba carabigii uunan ka aqoonin waxna uunan ka fahamsanayn in ilaahay keliya la caabudana uunan u fahamsanayn maxay u taraysaa waxba u taraysaa waa xaqiiq dhab ah xadiidkii nabiga sal l slamna wuxuu ahaa man qaala laa ilaha illa allah waxaa ku jirtay wahuwa yaclam isagoo og ayaa ku jirtay aayaddaana marka loo soo qaataayo ilaa man shahida bilxaqi bay shafaacadu anfa ay gaaraysa oo ananayo waa qofka axadkii ilaa man axad ma ahna shahida bilxaqi xaqi ku marqaati kacay waa towxiidkii walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og markay qiranayaan waaba yaqaanaan laa ilaha illa allahu macnihi wahum yaclamuuna jumla xaaliya ilaa man shahidadaas ayaa laga xaalaynayaa walxaal hum iyaga oo yaclamuuna ogay qiranayaan markaad shahaadadii marka la imaanayso inaad macnihii sidaa u fahamsan tahay haddii qofku marka uu sidaas fahamsan yahay oo laa ilaha illa allahda uu ka fahamsan yahay macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah maahane cibaado inaynan cid kale astaahilin sidaa hadduu fahamsan yahay qofka ee qofkaasi waa anfacaysaa laa ilaha illahdiisa haddii da shuruudihii kalena uu buuxiyo hadhow marka in la yidhaahdo diintii baa marka inuu ka baxo diintii waxaa loo baahanayaa marka shay naaqid ah biyaqiinin inuu ula imaado ayb wlain sa'lthm man khalaqhm layaquluna allah marka laa ilaha illa allahna toddoba shardi meelahaba ayaa loo sheegaa oo qur-aanka iyo nusuusta laga fahmay ikhlaaskii baa ka mida sidqigaa ka mida run in loo dhaho waxaa ka mida maxabadii baa ka mida inqiyaad ama qabuul ayaa qabuulkii baa ka mid ah waxaa ka mid ah yani alcilmu mid walbaana waxaa kasoo horjeedo yani shay baa kasoo horjeedo haddii shaygaa la helo shardigii waa la waayey cilmiga jahli baa kasoo horjeedo qabuulka raddi baa kasoo horjeedo maxabada buqdi baa kasoo horjeedo wahaakada walain sa'ltahum man khalaqahum layaquluna allah waayo fuqahada laftooda waxay leeyihiin qofku cibaadada uu samaynayo hadduunan macnaheeda uuna waxba ka fahamsanayn in niyadii iyo qasadkii la helo suurtagal ma aha wax ka ansaxaya male bay leeyihiin ee asluddiin sidee qofka isagoo jaahila marka uu uga ansaxan asluddiin wixii ahaa marka waa in laa ilaha illa allahu macnaheedu qofka uu intaas ka fahamsan yahay wala-in sa'altahum walawallaahi iyo in sa'alta haddaad su-aashid hum iyaga haddaad weydiisid kufaaru quraysh man kumaa khalaqa abuuray hum iyaga abuuray yaa abuuray layaquulunna waxay leeyihiin allaahu allah ayay leeyihiin allaahu alla ayaa khalaqanaana abuuray sidaasay dhahayaan fa annaa kayfa sideebaa yu'fakuuna loo iilayaa haddayba rabbi yani abu alle inuu abuuray ay qiran yihiin keligii inay caabudaan maxaa u diidaya waa yaaba waqiilihi yaa rabbi ina haaulaa'i qowmun laa yu'minuun wacindahu cilmu saacati bay ahayd wacindahu ilaahay agtiisa cilmu saacati saacadda cilmigeeda ah waqiilihi wacindahu alle agtiisa cilmu qiilihi nebiga oraahdiisa iyo hadalkiisii ogaalkeeda ayaa alle agtiisa ahoo waa ogyahay alleh nebigu uu yidhi yaa rabbi rabbiyow inna haa-ulaa'i kuwaani qowmun qolo weeyaan laa yu'minuuna aan rumaynaynin qiilka hadalkaa nebigu yidhina alle agtiisa waxaa ahaaday ogaalkiisa marka waqiilihi haddii la aqriyo waxaa lagu cadfayaa wacindahu cilmu saacati asaacatidaa lagu cadfaya wacindahu cilmu saacati waqiilihi wacindahu cilmu qiilihi nebiga oraahdiisii uu yidhi sidaan ayaa ilaahay waa ogaa markuu sidaan lahaa nebigu uu dhahaya waa ogaa waqiilahu haddii la akriyana qura' badan waa siday akriyeene macnuhu markaas yani wuxuu noqonayaa oo nasbo la akriyo am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum halkaas ayaa markaas yacnii lagu marka am yaxsabuuna ma waxay malaynayaan anaa laa nasmacu sirahum inaanan maqlaynin iyo wanajwaahum faqooda iyo waqiilahu nebiga warkiisa inaanan maqlaynin miyay u malaynayaan yaa rabbi uu yihi rabbigeeyow ina haaulaai kuwaani qowmun qolo weeyaan laa yu'minuuna aan rumaynaynin marka caasim iyo xamze ayaa waqiilihii aqriyeen inta kalena waqiilahu bay aqriyeen ayb fasfax dhaaf canhum iyaga xaggooda iska dhaaf waqul dheh salaamun almru arrintu salaamun waa kala tag waa kala tegaynaa waa salaamun mutaaraka nabadgelya yani waa kala tegaynaa fa sawfa mar dambe ayay yaclamuuna garan doonaan oy ogaan doonaan marka waa intaan nebiga de jihaadkii iyo la farin ee markaa waxaa lagu la yidhi nebiga fasfax dhaaf canhum iyaga xaggooda iska dhaaf ay acrid canhum ka jeeso waqul dheh salaamun almru arrinta inaga idinka noo dhaxaysaa salaamun waa kala tag qofka markaad rabto inaad ka tagto oodan la hadlin ama la murmin ayaa nabadgelyo la yidhaahdaa nabadgelyo macnaheeda markaa duca hadda ma laga wado aan kala tagno sidaas dheh marka fa sawfa mar dambe ayay yaclamuuna ogaan doonaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi